بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta oo sabti ah taariikhuna ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha barakeysan ee ramadaan kun afar boqol toddobiyo afartan hijiri barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisadda ka taagan bariga dhexe oo gashay maalinkiisa dadaad oo xiriir ah sahaynada oo duqeymo xoogan ka wada caasimadda iiraan iyo sidoo kale waddanka lubnaan xilli dhanka kale ay weli sawaariikhda iiraan ku hoobanayaan deegaanada ay xoogga ku haystaan yuhuudda ciidamada kacaanka iiraan oo ku dhawaaqay inay weeraro gantaalo iyo diyaaradaha daroniska ay ku beegsadeen saldhigyo militari oo ay leeyihiin yuhuudda isbuuca kadib duulaanka maraykanka iyo yuhuudda iyo iiraan khasaare inteeleeg ayaa dagaalka ka dhashay muxuuse yahay ujeedka ay taraamp iyo netanyahu u galeen dagaalka mar kale waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caalamulyowm
لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag isbuuc kadib duulaanka maraykanka iyo yuhuudda ee iiraan khasaare inteeleg ee ka dhashay muxuuse yahay ujeedka ay taraamp iyo netanyahu u galeen dagaalka haddaba waxaa arrimahaasi iyo wararkii ugu dambeeyey xiisada ka taagan bariga dhexe falanqayn ku samaynaya walaalaheen cabdilfataax abuumuxsin iyo maxamed xasan alfaatix
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh falanqayntan kooban waxaannu ku eegi doonnaa toddobaad kadib halka uu marayo dagaalka u dhexeeya iiraan iyo maraykanka iyo xulafadiisa waxaana nagala qayb gelayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix oo isha ku hayay ee xaaladaha bariga dhexe ee maxamed soo dhowow ee sabtidii hore ayay ahayd ee markii maraykanka iyo yuhuuddu ay weeraro ee kula jarmaadeen ee dalka iiraan iyagoo laayay hogaamiyaashii ugu sarreeyey ee safka hore ee iiraan kadibna iiraan waxa ay bilowday jawaab celin ku aadan weerarada ee dalkeeda lagu soo qaaday iyadoo mandiqada oo dhan ay hurisay bal toddoba maalin kadib maxmed halkee la kala maraya bismillaah aad baad u mahadsan tahay cabdifitaax sideed maalmood oo xiriir ah ayaa laga joogaa markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya maraykanka yahuudda isku dhinac ah iyo iiraan dagaalkaas wuxuu ku bilowday si mufaaja'a ah oo maraykanka iyo xulafadiisa ayaa ikhtiyaal waxay ku sameeyeen hogaankii ugu sarreeyey ee dowladda iiraan waxaana la dilay ninkii murshidka guud ahaa Ayatollah taliyayaashii Khamenei.
ciidamada iyo dhammaanba kawaadirtii militariga iyo oo sirdoonka wasiiro ay ku jiraan iyo wasiiradii ugu sarreeyey wasiirka Aad.
difaaca ayaa ka mid ahaa aad iyo aad Een, markii intaasay dhacday waxaa falanqeeyaashu ay saadaalinayeen in iiraan sharteedii meesha laga saaray aad iyo aad oo hogaamiyaasheedii la dilay een, dagaal sameeyaashiina meesha ka baxeen dowladduna ay noqon doonto sidii venezuela oo kale sidaas ayaa la tasawurayay laakiin maxaa dhacay Aad iyo aad.
Een, cabdi fataax waxaa dhacay waxaynu ee, goobjoog u wada haynay Een, dowladda iiraan waxay la soo baxday een, awood aan laga filaynin Aad iyo Een, yahuudda iyo maraykanka waa kuwa ugu hubka fiican dunida sidaas ayay sheegtaan aad iyo aad iyo Dabcan- istixbaaraad ahaan dabcan sirdoonkan kama marna aad iyo aad ee waxaa la saadaalinayay in hal mar lagu habsaday Een, diyaaradihii waaweynaa amerikaanka la dulgeeyey hawshana isku dhammaatay Aad iyo aad.
laakiin taasi eh, runtii ma dhicinin iiraan waxay adeegsanaysaa taktikooyin eh, lala yaabay eh, diyaaradaha daroniska sawaariikhda eh, ridada dhexe ee baalistiga ah, qaybahooda kala duwan ayay si aad ah u adeegsatay amerikaanka waxay ka garaacdeen meelihii ugu jilicsanaa oo ahaa maraakiibta eh, badda fadhiya Aad iyo aad.
ayay roobka kaga dhigta sawaariikh Aad iyo kadibna aad.
waxay bilowday in saldhigyadii amerikaanku iska soo abaabulayeen ee bariga dhexe ee bariga dhexe gaar ahaan dowladaha khaliijka ee sawaariikh iyo diyaarada dronis ay ku weerartay ee saddex maalmin iyo laba maalin ma noqonin weeraradu waxay noqdeen kuwo isku xigxiga ilaa iyo maalintii shanaadba aad iyo aad een mubaadarada dagaalka iraanintu ay la wareegeen aad iyo aad ee inkastoo diyaaradaha maraykanka iyo kuwa yahuudda ay gumaad ka geysanayeen gudaha wadanka iiraan oo meelo shacab ah xitaa ay beegsanayeen Ay beegsanayeen oo haddana- iskuulo iyo ay ka mid yihiin haddana waxyeelada muuqata waxay soo gaaraysa maraykanka Aad iyo saddex aad.
diyaaradood ayaa lagu soo riday gudaha Kuwait.
wadanka kuwait oo keliya ah.
aad iyo aad oo xaamilada F-15 daairaad ah.
ayaa lagu beegsaday Een, abraham lincoln ayaa la beegsaday Mm.
maraykanku waa uu qarqarinayay markii dambe waa u qiray aad iyo aad hadda waa waa ka baxay ayaa la leeyahay biyaha meeshii.
wuu ka baxay wuxuu tagay badweynta hindiya oo badweynta hindiya ayuu caalamiga ah.
tegay aad iyo aad Een, iiraan qudheeda loogama harin Een, xeendaabka lagu dagaalamayo ee maraakiibteeda ku sugan meelo ka baxsan biyaha Sri Lanka dagaalka.
oo kale lagu beegsaday.
Sri Lanka ayaa lagu beegsaday Aad iyo badweynta aad, hindiya aad iyo aad. Oo dad badan Een, looga dilay marka soddon meesha.
waa laga soo badbaadiyey ayaa la yiri Aad iyo aad.
Een, dagaalka saameynta leh een, cabdifitaaxu wuxuu yahay midka bariga dhexe ka socda Aad iyo aad.
iiraan waxay runtii ay meesha ka saartay awoodii ee la muunbuuninayay ee maraykanka iyo Iyo Yuhuudda.
yahuudda sahyuuniyadda Aad iyo aad.
Een, waxaynu ogeynay duqeymihii ka dhacay ee magaalada talaabiib qudus iyo hareeraheeda oo lagu dilay tobanaan qof oo yahuud ah sawaariikhda ay isticmaaleen een, iiraan waa mid een, laba kun iyo shan boqol ilaa kun iyo sideed boqol oo kilomitir kilomitir.
udhexeysa Aad iyo aad.
Een, madaxa mutafajiraadka ay isticmaalayeen sawaariikhda mhm.
aad ayuu u sareeyey Aad.
diyaaradaha daroniska ee shaahid Mhm.
een, cabdifitaax waxaa laleeyahay qiimaha ay ku fadhido waa labaatan kun oo doolar halkii halkii halkii diyaarad oo diyaaradood.
dronis aad iyo aad Een, diyaaradaas waxaa lagu qabanayaa ama ictiraad lagula sameynayaa Patriot.
sawaariikhda batriotika iyo oo midka halkii loo xaba yaqaano uu tag.
qiimihiisu yahay midna waa hal dhibic shan milyan oo dolar midna waa shan dhibic shan milyan oo dolar labaatan kun waxaa lagu khasaarinayaa marka hal Lacago dhibic shan boqolaal milyan ayay oo u dollar.
tagaysaa.
aad iyo aad haddana een, dhibka hees yahuudda iyo maraykanka waxay tahay ma wada qaban karaan Aad iyo aad.
saldhigyada maraykanku ay ku Bariga lahaayeen dhexe oo eh, dhan.
bariga dhexe oo idil sawaariikh Midka ayaa cadceed oo kale ugu loo weyn- dhiibay ugu oo weyn lagu yahay.
burburiyey Aad iyo keedadka shidaalka ee dowladaha carabta ee maraykanka taageero sida sacuudiga qatar iyo Waa la kuwait beegsaday.
waa la Aad beegsanaya iyo imaaraadka carabta magaalada abudubay garoonkeedu wuxuu noqday meel mahjuur ah oo Aad lagu iyo kala yaacay dadkii xataa eh, yurubiyanka meesha joogay ayaa bilaabay reer inay galbeedka waa la imaaraadka isaga daadgureynaya tagaan. aad iyo aad runtii mucaadarada dagaalka hadda iskuma dhiganto waxaa la dhihi karaa Mm.
waxaaba wadata iiraan marka loo eego waxyeelada ay geysanayso saamaynta dagaalka dhegeystayaasha bal aan tusno dhaqaalaha waxaa la yidhi halkii maalin ee dagaalkan uu socdo waxaa eh, lagu qarash karaynaya lacag ka badan laba bilyan oo dollar Waa hal milyan oo dhanka dollar- Maraykanka dhanka maraykanka iyo Yuhuudda.
yuhuudda waa is wata Aad iyo hal eh, bilyan oo dollar waxay ku bixaysaa Ah.
rasaasta Hubka la Yacni, adeegsanaya, daqiirada.
gantaalada ay ridayaan daqiirada gantaalada diyaaradaha ay ridayaan Aad iyo aad.
tomahawk cruise Mm.
iyo diyaaradaha f eh, soddon shan waxay ridayaan waxay ku kacaysaa lacag hal bilyan oo dollar ah Aad iyo aad.
istinzaaf ayaa iyo ku b socda.
xitaa way adeegsanayaan maraykanka maraykanku waxay la hareen ma lahan oo kaalada Difaacka wararka oo ee lagu B2.
magacaabo bloomberg ee arrimaha dhaqaalaha ka faalooto waxay sheegtay in dagaalkani khasaaraha ee ka dhashay ee dhanka maaliyadda dhiigbaxa uu ka badan yahay ciraaq iyo afghanistan oo laysku daray waxayna saadaalisay in dagaalka hadduu boqol maalmood jirsado Mm.
amerikaanka ay ku dhacayso musiibo dhanka maaliyadda ah aad iyo aad ee waxaa la leeyahay ee, diyaaradaha ee, maraakiibta ee, gujisyada Mm.
iyo kuwa xaamilada daa'iraadka ah Mm.
shaqaalaha ee, dhaqdhaqaaqa maalintaas ciidanka la abaabulayo xogta sirdoonka la ururinayo iyadana hal bilyan ayaa ku bixaysa aad iyo aad marka Xitaa totally waxaa la laba- leeyahay, maalintii waa laba Maxamedow, bilyan oo dollar.
waxaa la leeyahay in eh, maraykanka eh, qaar ka mid ah wabka uu adeegsanayo eh, rasaastooda ay hadda gabaabsi tahay sida batriotka iyo thaadka oo ah manduumaadka difaaca ee ay adeegsanayaan ee yaala saldhigyadooda iyo sidoo kale deegaanada ay yahuuddu xooga ku haysato bal xogtaasi ka waran xogtaas ee, runtii aad ayay isku soo taraysaa Ee, mas-uul ka tirsan ee, bantigoonka maraykanka wuxuu sheegay inay dareemayaan naqsi dhanka ee, rasaasta ah oo loola jeedo ee, hubka taqliidiga ee waaweynka ah Aad iyo aad.
Een, wuxuu ka codsaday koongareeskan u gudbiyey in shirkadaha waaweyn ee soo saara hubka ee maraykanka ay sare u qaadeen wax soo saarka Een, maraykanka wuxuu kaga duwan yahay dowladaha waaweyn ee reer galbeedka ama shanta dowladood isagu ma samaysto ee rasaasta iyo iyo hubkan Aad iyo aad.
isagoo Kambaniyaal gaar ah.
dowladu dowladu malaha warshado samayso aad iyo aad kambaniyaal gaar ah oo iyadu ay maalgeliso Aan laga iibin ayaa sameeya iyaga ayayna maalgelisaa oo laga soo iibiyaa aad iyo aad marka eh, cabdifatax waxaa la yidhahdaa musi- eh, musiibatu qowmin cinda qowmin fawaa'id yacni hadday musiibo qoom ku dhacdo qoom Cid kale kale ay ay faa'iido faa'iido u u tahay, aad tahay iyo aad.
halkan yukrain ayaa eh, ruushka ayaa ka faa'iidaya aad iyo aad waa laga mashquulaya waa laga mashquulay iyo hubkii loo daabulayay maalin walba ukraine gantaalada eh, ama sawaariikhda difaaca cirka ee batriotiga inta badan ukrain waa laga soo qaaday naqsi ayaa ka iyo jira bakteriyaashoodiiyo waa laga soo qaaday dhankan ayaa la keenay Aad iyo aad.
Een, waxaa idina ka faa'iiday dowladda ruushka Aad iyo aad.
oo to- donald Fursad ay trump heshay.
wuxuu eh, eh, amray in Dhankaas ga- maadaama shi- daaqada iyo petroleum oo tamartii kale, ha.
dunida Aad iyo ay aad.
gabaabsi ka tahay oo marinka hormus uu xirmayo xagga ha laga soo in iibiyo eh, cunaqabateymihii Laga ruushka fudaydiyo.
saarnaa la fudaydiyay aad iyo aad marka isbedelo ayaa si lama filaan ah kaga Adduunyada waa dhacaya dhacay.
dunida oo dhan Aad iyo aad.
Ee, dagaalkan marka wuxuu kaga duwan yahay een, dagaaladii kale maraykanka mar walba wuxuu lacago bilyanis oo ka qaadaa dowladaha dawaaqiyada khaliidka Mhm.
ee carabta Aad ee iyo aad.
wuxuu dhihi Waa jiray, idin aniga difaacaya." idin ilaalinayo aniga idin difaacayo aad iyo aad waxaas oo idil Waa waxay been noqdeen, been hadda.
een, War- dhan dabagaale ayay noqdeen aad iyo aad Een, iraaniyiintu waxay aad u duqeeyeen caloosha iyo kaabayaashii kaabayaasha muhiimka ee dowladaha Dhaqaalaha.
khaliidka Aad iyo aad. Sidii Riyaad biyaha ayay iyo- dhufteen safaaradihii maraykanka ee ku yiri mandiqada oo idil Aad iyo wax aad.
difaacaya la waayay aad iyo aad Een, kuwait askar amerikan ayaa ku dhimatay marka taas waxay caddaynaysaa in maraykanku uusan bariga dhexe u joogin difaaca dowladaha carabta ee danihiis danihiis iyo ayuu joogay.
danta danihiis guudda ayuu u joogay Uu joogay.
laakiin adduunka ayuu ku horfashilmay oo Aad ku iyo horkufay aad. Aad iyo aad.
Ee, wuxuu sheegi jiray inuu yahay dowladda looga heybeysto dhanka ee, usduulka baxriga ah Aad iyo aad.
ee, Jawiga.
qawaacidda uu ku leeyahay ee, bariga dhexe iyo jawiga inta oo idinla wax muuqda way qaban waayeen Aad iyo waa aad.
sax in hogaamiyaasha iiraan ay laayeen waa sax in cadaadis ay ku hayaan een, manasaadka sawaariikhda laga rido in hawadii iiraan ay la wareegeen waa sax laakiin waxay xal u laayihiin diyaarada daronis ah oo labaatan kun soddon kun oo dollar lagu sameeyey iyo sawaariikhda iiraan ilaa hadda waa la celi laayahay waxayna warbixinadu sheegayaan in wax ka badan soddon boqolkiiba la celin waayey oo waxaan aragnaa talaabiin toddobaatana gudba toddobaatan ayaa gudbayo Aad iyo aad.
ciraaq oo kale keedadkii shidaalka shaqadii ayay joojiyeen arbil een, dowladda qatar oo soo saarta gaaska dareere midka ugu badan dunida Aad iyo waxay aad.
iclaamisay in gaaskii ay joojisay Aad iyo oo aad.
aysan sababa amni ah darteed aysan sii wadi karin Een, saldhigyada maraykanka meelo badan oo ku yaalo ee mandaqadii khaliidka badana waa la faarujiyey Aad iyo aad.
Ee, duulimaadyadii diyaaradaha ee mandaqada oo idil khalkhal ayaa eh, soo wajahay aad iyo aad trump in uu jabay oo uu guuldaraysta waxaad ka dareemaysaa hadalbadnidiisa afar iyo labaatankii saaba shan jeer.
jeer ayuu social media war soo dhigaa Aad iyo aad.
marna warbaahinta ayuu la hadlaa Aad iyo aad.
hadda hadalkii u dambeeyey uu jeediyey eh, xilligan aan hadlayno wuxuu ahaa wuxuu yiri iiraan way jabtay wayna isdhibtay aad iyo aad waxay isku dhibtay yiri dowladaha eh, khaliidka isagoo madaxweyneheedii ka hadlay hadlaya oo basaksiyaan oo sheegay in uu u cudur daaranayo dowladaha carabta uuna sheegay in dambe uusan beegsan doonin dowladaha carabta haddaan laga soo weerarin dagaalkaas ha hadalkii ayuu tacliiqiyey Aad iyo aad.
yacni nin muwaadinadii dagaalka hayay haddii uu yahay Een, iiraan oo marka la eego maraykanka aad uga hooseyso Aad iyo aad.
mustawaha Hadal madaxweynaheeda siyaasiga inuu farqeeyo.
dhaqaalaha iyo midka eh, militarigaba hadalkii madaxweynaha iiraan ayuu tacliiq Uu saaraya falanqaynaya.
social media ayuu taagan yahay sida Aad iyo aad, qaaqlayaasha aad iyo aad.
marka mucdilo weyn ayaa runtii jirta Ee, maxamedow adaa ku watee madaxweynaha maraykanka ee, bilowgii dagaalkan waxa uu sheegayey in ee, boqol saacadood gudahood iiraan lagu soo gebagabeyn doono ee, dhowr maalin ay ku qaadanayso hadday ugu badato hadda maraykanka arrintii way dhici weysay oo isagaan maanta arkaynaa in khasaare badan oo saameynta dagaalka ee, uu kala kulmay Ee, ma sii wadi doonaa dagaalka Ee, trump iyo kaaliyaashiisa waxay leeyihiin dagaalku wuu sii soconayaa laakiin ee, wakaalada wararka ee f b isbuucii lasoo dhaafay waxay heshay xog sheegaysa in maraykanku saaxiibadiisa gobolka uu ka codsaday Aad iyo in aad.
iiraan wada hadal Loo ee bandhigo.
ogolaato ugu yaraana xabadda ay joojiso aad iyo aad taas waxay khilaafsan tahay ee, degdegtii iyo iyo waa sii wadaynaa iyo looma joojin xornimadii ay wadeen netanyahu iyo trump oo bilowga hore ee dagaalka Aad iyo aad.
iiraan ha isdhibto ayay dheheen warqado ayaa la daadiyey waxaa la yidhi ciidan- ciidamada oo xarasu thawriga ah iyo ciidanka booliska waxaa tihiin niman haleeye ah madaxa gacmaha saarta isdhiiba aad iyo aad laakiin een, dhulka ma wala isla gaarinba Aad iyo aad.
Een, waxaana ee, falanqayaasha militariga ay sheegayaan in dagaalkan maalinta ee, boqol maalin uu jirsado een, amerikaanka guuldarada dhabarka ay ku qaadan doonaan aad iyo aad marka loo eego ee, q- ee, istinzaafka dhanka maaliga ah askarta faraha badan ay dhimanayso iyo saaxiibadii gobolka uu weynayo Aad qadar oo kale hadda waxay sheegaysaa in ay ka fiirsanayso heshiisyadii dhanka amniga Difaaca ee kula Maraykanka jirtay iyo- ee maraykanka Aad iyo aad.
sacuudiga iyo imaaraadka iyana way kusoo xigi doonaan marka loo eego ee culayska saaran oo shirkadahoodii dhaqaalaha ayaa meesha ee, ku burburaya Een, iiraan weli waxay leedahay keedad waaweyn oo dhanka ee, sawaariikhda ah waxaa la sheegayaa in hadda waxay adeegsatay ay yihiin waxa la keedinayay toban sannadood oo keliya aad iyo aad warbixinada sirdoonkan waxayba sheegayaan in halkii maalin iraaniyiintu ay farsamayn karaan saddex boqol oo diyaaradaha droniska Halkii gaar maalin.
ahaan kuwa loo yaqaano kamakaziga ee kun sideed boqol oo kilomitir wax ka dila aad iyo aad Qiyaas- shahidka may ka fiican kuwaas way dhanka dhaqaalaha way way- way way ka hooseeyaan taklifada Wax- waxtarka waxtarkana way way ka sarreeyaan aad iyo aad waxaan arkaynay muuqaalo eh, ay baraha bulshada lasoo dhigay diyaaradda eh, loo yaqaano shaahid oo soo kacaysa oo daqiiqado gudahood ku beegsanaysa burji ku yaala magaalada abudubahi aad iyo aad marka taas waxay muujinaysaa in Surcada.
diyaaradahan surcadeedu aad ay u sarreeyaan taklifadoodu ay gaaban tahay Waxtarkoodu iraaniyintuna waa badan.
ay ay leeyihiin eh, khibradda Aad.
weriye dhowaan ka soo waxaana laabtay xusid mudan maxmedow in dowladda ruushka oo ah dowladda labaad ee quwada militari ahaan adduunka ugu xooga badan ay iiraan ka iibsanayso droniska waxyaabaha lagu wajahay eh, ukraineba daroniska iiraan ay ahaayeen iiraan ayaa laga iibsan jiray aad iyo aad dhanka eh, ukrainena waxay ka iibsanaysay turkiga turkiga ay ka ruushkana iibsanayeen wuxuu ka iibsanay iiraan tii kuwii turkiga eh, bayraktaar ayay ahaayeen bayraktaarna een, taklifadeeda ayaa aad u badan Aad iyo waana diyaarad u baahan madaar caalami ah Aad oo iyo aad.
madaar macmala kuma oo tegi aanan karto laga tuuri karin manasaad manasaad lagama tuuri karo Aad taas iyo ayaa aad.
marka waxay ku noqotay dhanka ukrain inaysan facaal aysan ka ahayn diyaaradaha Aad- aad turkida iyo aad.
waxaa loo weecday dhanka iiraan iiraan waa kuwa iska fudud yihiin iiraan hubkeeda een, aad ayuu u sarreeyaa nin weriye ah oo baara ah oo ka tirsan telefishinka aljaziira ayaa maalmo ka hor wuxuu kasoo laabtay wadanka iiraan wuxuu sheegay in iiraaniyiintu wax walba oo ay sameeyaan oo isticmaalaan noloshooda iyo militarigaba iyagoo ay farsameysaan Aad iyo sida aad.
daawada Aad diya- iyo aad.
een, Hubka.
hubka diyaaradaha iyo xataa gaadiidka adaa kuwa tahay maxmedow ee ninkaasi saxafiga ah waxa uu sheegay in faa'iidooyinka arrintaas laga dhaxlay ay tahay in dadka iiraaniyiintu ay wax ku bartaan luuqadooda ee bershiyanka ama farisiga Mhm.
taas ayaa uu sheegay inay tahay ee, faa'iidada ugu weyn maanta horumarka dhanka teknolojiyadda iyo sayniska guud ahaanba ay ka gaareen aad iyo aad ee, iiraaniyiintu een, sida xaalka ay ku sugan yihiin iyo sida netanyahu iyo trump ay wax u qorshayseen isma lahan Aad iyo Ee, aad.
waxaana leeyahay awoodooda military waa mid aad u sareysa Een, ciidamada dhulka marka laga soo tagana waxay aad ugu sareeyaan teknolojiyadda isticmaalka daroniska sawaariikhda Een, maraykanka iyo yuhuudda markii ay sheegeen in hawada wadanka ay la wareegeen ee, waxay ee, centralcom oo taliska dhexe ciidanka maraykanka uu soo bandhigayay iyagoo beegsanaya een, raadarada iyo qalabka difaaca Manasaadka.
cirka manasaadka ee, sawaariikhda laga rido Aad iyo aad.
laakiin satelliteka dayax gacmeedka een, muuqaalo u qaada waxay muujinayeen in diyaaradaha laga soo ridaya dhulka hoostiisa yacni saldhigyo ayaa ku yaala dhulka hoostiisa oo tiro badan Aad, oo aad, aan la gaari iyo karin buuraha dhexdooda.
iyo buuraha dhexdooda oo la arkayey ee, sawaariikhda dhanka ee, iyo daroniska Yahuudda- xataa ka soo baxay yahuudda loo turaya kasoo kacaya Aad iyo aad.
hadda iraanna waa dhul aad u ballaaran oo Waddan ma aad u awoodaan weyn. Aad iyo in aad.
ee, amerikaanku ay soo afjaraan dhulkaas buuraha iyo inay inay taxkumaan dhib- gebi- gebigiisa hadda waxaa meesha aan oolinba wixii markii hore miiska u saarnaa trump iyo netanyahu ahaa in iiraan hubka dhigsi ay ku samaynayaan Aad iyo aad.
in eh, nuclearka ay burburinayaan Aad iyo aad.
in em, uraniumtii la baxrimiyey Iiraaniyiintu, eh, adaa ku wataan uraniumtii Maxamedow.
la baxrimiyey inay burburinayaan oo dukun daakum ay ka dhigayaan hadda meesha taas ma saarna Aad iyo aad.
waxay saaran tahay sidii loo joojin lahaa sawaariikhda iyo daroniska Aad iyo ay aad.
soo tuurayso ee iyada adaa hujuma kuwatee macnaha.
maxmedow ee iiraaniyiintu waxay sheegeen in ay dagaalami doonaan ilaa ee laxdada ugu dambeyso xitaa waxay sheegeen hadday u arkaan inay burburayaan oo dowladoodu ay meesha ka baxayso inay adeegsan doonaan ee hub kiimiko ah oo mandiqadoo dhan ay isla huri doonto aad iyo aad marka taasi waxay ka dhigan tahay in iiraaniyiintu aysan isdhiibi doonin ilaa iyo qofka ugu dambeeyo ee la dili doono een, isma dhiibayaan sida een, hadaladooda ka muuqata iyo xataa marka dib loo ego taariikhdooda aad iyo aad Een, waxayna haystaa hubka kiimikada hadda waxaa laga dagaalamayaa inay soo saaraan hubka eh, nuclearka Eh, witkoff ninka lagu magacaabo oo ah ergeyga maraykanka u qaabilsan wadahadalada gaar ahaan trump Eh, cadeymo uu siiyey wakaaladda wararka reuters wuxuu ku sheegay in wadahadaladii masqal markii ay socdeen Aad iyo aad.
wasiirka arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo cabaas ciraqji oo u sheegay in ay haystaan wax ka badan lixdan boqolkiiba een, uraniumta la bacrimiyey diyaarsan.
ee la kobciyo oo oo diyaarsan shidaalka noqon karto nuclearka nuclear noqon karto ayna soo saari karaan eh, wax ka badan shan boqol oo qanaabil nuclear ah bambooyin ah Een, waxaan ku dhahnay uu yidhi lacago malaayiin dollar ayaan siinaynaa shidaalka ayaan xayiraadda idinkaga qaadaynaa ka tanaasula een, nuclearka Aad iyo wuxuu aad.
yidhi waa arinta amnigeena qaranka mana ka tanaasuleyno aad iyo aad yacni mowqifkaas ayay dhinacyadu kala taagan yihiin Een, marka waxaa isweydiin mudan dagaalka natiijada ka soo baxday iyay qaraar ku tahay aad iyo aad waxay qaraar ku tahay maraykanka iyo xulufadiisa oo yuhuud ugu horeyso oo yuhuudda ay ugu horeyso Mm.
ee, waxaana muuqata in dagaalka hadduu sii daba dheeraado Mm.
mandiqada oo idil ay ololi doonto haddii mandiqadaas oo idil ay oloshana een, saameyn caalami ah ku yeelan doono oo midka ukraine ka daran waxaynu ognahay in wax ka badan een, soddon boqolkiiba een, shidaalka tamarta dunida ay isticmaasho maraykanka hormus hormusna waxaa gacanta ku haya Iran.
een, iiraan Aad iyo aad.
Ee, maraykanku shalay wuxuu sheegay in een, maraakiib uu ku darayo oo ciidamo saaran yihiin maraakiibta shidaalka halkaas ee markay La galbin marayaan doono.
si ay kaga feejignaadaan weerarada iiraan iiraanna waa ijaabtay waxay tiri aan aragno ciidanka maraykanka ee goobtaas yimaada ugu dambeyntii maxamedow ee dagaalkan ee hadda ka socda bariga dhexe iiraanna lagu qaaday hadafkiisa muxuu yahay muxuuse salka ku hayaa Eh, waa mahadsan tahay cabdi fataax dagaalkan ujeedada ugu weyn ee loo qaaday waa in een, meesha laga saaro awood military oo u dhiganta amba ka sareysa maamulka yuhuudda sahiyuuniyadda maraykanku wuxuu doonayaa in bariga dhexe laga waayo cid isku taagi karta eh, yuhuudda iiraan waxaa loo arkaa inay tahay mid halis gelin karta amniga yuhuudda gaar ahaan sawaariikhda iyo hubka nuclearka Een, ujeedada ugu muhiimsan ee loo qaado waa taas waxaana soo qaban qaabiyay ayaa layidhi netanyahu trump iyo maxamed bin salmaanka ee al sacuud iyo bin zaa'idka ee imaaraadka Aad iyo carabta aad.
qorshe wuxuu ahaa Afargeesood la ah.
doonayay in wadada lagu xaaro een, waxa loo yaqaano tadbiica cilaaqaadka yuhuudda Aad iyo aad.
caadiyiinta yuhuudda Aad iyo aad.
yuhuudda maraykanku mu- iyo reer galbeedku ma ogolo in awood iyaga ka la loolami sareysa karta mandiqada lagu ay arko ka jirto ma ogolo aad iyo aad ujeedada ugu sareysana waa taas Een, qorshahan hore ayaa la rabay in loo sameeyo laakiin waxaa caqabad ku noqotay camaliyadii weyneed ee duufaan ulaqsa Toddobadii Oktoobar.
ee toddobadii oktoobar muqaamada filistiin ay sameeyeen aad iyo aad.
wixii xilligaas ka dambeeyena wadnaha ay farta ku hayeen yuhuudda iyo maraykanka ujeedku waa in meesha laga saaro awood bariga dhexe kula loolamto yuhuudda sahiyuuniyadda Aad iyo aad.
iyada ayaa boolis iyo militariba ka ah mandiqada Een, dowladda turkiga ayaa dadka qaar is yidhaahdaan awood ayay leedahay maxaa iiraan loo aadayaa uma dhigmo marka awoodda eh, militariga la fiirsho iiraan uma dhigmo Aad turkiga iyo aad. Weliba Turkigana dhankaas wuxuu sawaariikhda huseyn lanta.
u yahay eh, nato iyo maraykanka sidaa ay Yuhuudda tahay Palestine- maxamedow waxaa la leeyahay haddii iiraan ee hadda laga takhaluso ee next game waa turkiga ayaa la leeyahay Een, sidaas ayaa la saadaalinaya laakiin waqtiga hadda dhow ma aha Een, dhammaanba shuruucda neto iyo reer galbeedka turkigu uu aqbalsan yahay aad iyo aad Een, diyaaradaha daroniska hadda uu farsameyne ee bayraktaar iyo akinji kuwa la yidhahdane waxaaba ka sarreeya kuwa eh, yuhuud ay samaysa oo teknolojiyadda ee yuhuuddu dibadda u dhoofisa ayaa ka sarreysa marka lama dhihi karo tafawuq caskari ah ayuu turku kaga sarreeyaa eh, Reer- reer yuhuudda.
Yurub iyo- Een, saameynta eh, iiraan ay ku leedahay bariga dhexna waa dareemeynaa Ee, dowladihii soo saaraya shidaalka iyo maranbiyada dhan ay taxakumi kartaa iiraanna weli waxaa cabdifitaax u dhiman hal warqad oo muhiim ah marka hubka laga soto waa xuutiyiinta aad iyo aad haddii marinka hormus iiraan looga adkaado Baabil Mandab- baabilmandab iyo badda cas ayaa suga aad iyo aad aad iyo aad aad buu umahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa maxamed xasan alfaatix oo maanta nala falanqeynayey xiisadda iyo dagaalka weli kaaloosan bariga dhexe oo galay ee maalintiisii sideedaad بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag barnaamijka caalamulyoom oo qodobo kala duwan aad ku dhegeysateen maanta waanaga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى عذبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضاقت